halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanoogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaana horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii reer galaatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnaha masiixiyiinta ahaa ee deegaankaasi waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galaatiya markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii aayaddii labaatanaad markaasoo bawlos uu lahaa waxaa iskutallaabta laygula qodbay masiixa laakiin weli waa noolahay aniga ma aha ka nooli laakiin masiixa ayaa igu dhex nool oo nolosha aan haatan jidhka ku dhex noolahay waxaan ku noolahay rumaysadka xagga wiilka ilaah kan i jeclaaday oo naftiisa u bixiyey daraadday markaana ciise masiix wuu i jeclaaday laakiin jeceylkii uu i jeclaaday baa keenay inuu daraadday isku bixiyo hadiyadda ilaahna waxa weeye nolosha daa'imka ah ee lagu helo rumaysadka oo keliya waxaana taasu ay qusaysaa hadiyad waliba ee kale waayo hadiyadaha aad malaynayso ee ku jira gacanta kan dhiibaya haddaadan rumaysan inaad helayso waxaa cad inaadan helaynin waa inaad rumaysataa dhegaystow haddii qofkaasi hadiyadda ku siinayo uu kugu yidhaahdo war hadiyad baan kuu hayaa ee soo doono markaana hadiyadda ilaah waa inaynu rumaysad ku aqbalnaa intaanaan helin ilaah wuxuu ku siinayaa hadiyadda nolosha daa'imka ah ee lagu helo ciise masiix markaa nuxurka aayadda labaatanaad ayaa aniga ii horseedday inaan rumaysto in bawlos uu taagnaa markii masiixa la qodbayey rasuul bawlos wuxuu berigaasi ahaa farrisiinta waxaanay ahaayeen kuwii keenay in masiixa la qodbo bawlos wuxuu ahaa weliba mid hormood u ahaa silicii la baday kiniisadda wuxuu kaloo ka mid ahaa kuwii nebcaa ciise masiix waxaana hubaal ah inuu arday ka ahaa magaalada yeruusaalem ee uu wax ka bartay dugsigii gamaali'eel xilligii masiixa la qodbayey markaana ilama ahan in ninkan diinta yuhuudda sida weyn u rumaysnaa uu ka maqnaa maalintan u weyn farrisiinta ee la qodbayey ciise masiix waxaa qorninku uu leeyahay farrisiintu waxay quursadeen oo weliba ku majaajiloodeen ciise waxay ku yidhaahdeen haddaad masiixa tahay ka soo deg iskutallaabta aad saaran tahay dabeetana waxay daawadeen ciise masiix oo dhibaataysan markii uu saarnaa iskutallaabta oo welibana dhimanaya markaa xeer ka hooseeyo kaasi ma jiro waa kuwii daawanayay masiixa oo dembigooda u silcaya ah waxaanan anigu shakhsi ahaan rumaysanahay in bawlos goobtii iskutallaabta masiixa uu joogay maalintaasi kadib markii rasuul bawlos uu yimid uu rumaystay masiixii la ammaanay oo halkaasi laga soo laadlaadiyey kii dhimashada mar kale ka sare kacay oo haatan fadhiya gacanta midig ee ilaah ayaa bawlos wuxuu soo xusuustay maalintaasi iyada ah ee uu silcayey oo wuxuu leeyahay markii aan hoostiisa joogay oo aan ku kajamayey oo aan nacaybkayga u muujinayey ayaa isaguna uu i jeclaaday wuxuu isku bixiyey dembiyadayda oo wuxuu dhiibay allabari aad u weyn rasuul bawlos wuxuu isagu yeedrayaa inuu ahaa kan u weyn dembiilayaasha taasoo uusan masaal ahaan u isticmaalaynin laakiin xaqiiqada ku sallaysan waxay ahayd wax la hubo oo wuxuu ahaa kan horseedka u ahaa dembiilayaasha saaxib waad yaraysan kartaa dhiiggii qaaliga ahaa ee masiixa haddii aad ismoogaysiiso oo aad ka soo leexato masiixa ama aad mucaaraddo sidii rasuul bawlosba uu sameeyey ha yeeshee ciise masiix kuwii silcinayey wuu u duceeyey oo wuxuu ku yidhi sida ku qoran aayadda afar iyo soddonaad ee cutubka saddex iyo labaatanaad ee injiilka sida luukas uu u qoray wuxuu yidhi sida tan aabbow iyaga cafi waayo garan maayaan waxa ay samaynayaan welibana haddii aad necab tahay waxaan kuu sheegayaa in masiixu uu ku jecel yahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka labaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan nimcada ilaah burin maayo waayo haddii xaqnimo sharciga laga helo masiixa micno la'aan buu u dhintay haddaba fikirka dhabta ah ee aayaddan waxa weeye haddii ay jiri lahayd hab kale oo lagu badbaadin karo dembiilaha in ilaah uu isticmaali lahaa haddii sharciga ama diinta ay qof badbaadin karto ilaah wuu isticmaali lahaa qudhiisa ha yeeshee sida keliya oo ilaaha weligii nool uu kugu badbaadin karo waxay ahayd inuu soo diro wiilkiisa si uu kuugu dhinto wuxuu kaloo doonayaa ilaah inuu wiilkiisu noqdo allabariga ugu dambeeya ee weyn waxaa haddaba intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii labaad waxaanan haatan idiin bilaabaynaa cutubkii saddexaad mawduuca cutubkani saddexaad uu ku saabsan yahay waxa weeye maaddada ku saabsan xaqnimada ku timaada rumaysadka khibradaha reer galaatiya iyo sharaxaad ku saabsan nebi ibraahim waxaanan ku horumaraynaa khibradihii rasuul bawlos uu ka helay reer galaatiya rasuul bawlos haatan wuxuu dib ugu noqonayaa khibradihii uu ka helay reer galaatiya markii uu la joogay su'aasha ugu horraysa ee uu xallinayana waxa weeye sidee baa reer galaatiya loo badbaadiyey ma waxaa lagu badbaadiyey sharciga mise waxaa lagu badbaadiyey rumaysadka ay masiixa ku qabaan waxaan aniga qudhay rumaysanahay in xikmadi ay ku jirto waxyaabaha nala soo gudboonaada inta aynu nool nahay oo dib dambeetee looga faa'iidaysan karo haddaba markii aynu gaarno cutubka afaraad waxaannu si baahsan kaga warrami doonnaa maaddada ku saabsan khibradaha ama waaye aragnimada waxaanse iminka ku bilaabaynaa warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda koowaad ee baalka saddex boqol kow iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan garaadlaawayaasha reer galaatiyow yaa idin sasabtay kuwiinna indhahooda la hordhigay ciise masiix oo iskutallaabta lagu qodbay marka uu leeyahay garaadlaawayaasha reer galatiyow ayaa rasuul bawlos wuxuu ula jeedaa wuxuu leeyahay isticmaali maysaan maskax ama nuus oo griig ahaan u taagan maskaxda ama xikmadda wuxuu ku leeyahay yaa idin sasabtay bal aan idinku tarjumo weedhaasi si aad u garan kartaan wuxuu leeyahay maxaa idinku dhacay kuwiinna ciise masiix la hor keenayow haddaba ma hubo inuu bawlos u taswiiray iyaga masiixa laakiin waxay ka dhigan tahay inuu tafaasiil dheeraad ah ka siiyey masiixa wuxuu leeyahay kuwiinna indhahooda la hor dhigay ciise masiix oo iskutallaabta lagu qodbay mararka qaarkood way wanaagsan tahay in qaab taswiir ah dadka wax loo baro haddii aad qof u sharaxayso waxa macbud uu yahay oo uusan weligii arag macbud marka waa qasab inaad taswiirta macbudka aad siisaa wuxuuna leeyahay dhimashadiisii iskutallaabta ayaa keentay badbaadadiinna haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galatiya ayaa iminkana aan eegaynaa aayadda labaad ee cutubka saddexaad waxaana qoran sida tan waxaan keliyahoo idinka doonayaa inaan idinka barto ruuxa ma waxaad ku hesheen shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka haddaba dhegaystayaal marka inta ay joogto waa inaynu taxaddar muujinnaa injiilka waa dhab oo ma ahan wax ku xidhan waaye aragnimo waaye aragnimada waxay tafaasiil ka bixisaa injiilka waxaana maanta jira dad badan oo khibrad ahaan doodaha u dhiibta iyagoo ku sallaynaya waaye aragnimo waaye aragnimada ma ahan in lagu xidhnaado haddaan la tijaabin inay run ku sallaysan tahay qof walba haatan si gaar ah ayay u saamaynaysaa waayo waxyaabo isku mid ah inama soo maraan nin waliba waxaa soo mara khibrado isaga u gaar ah markaana aayaddan labaad ee cutubkan saddexaad waa laysku maandhaafsan yahay waa marka rasuul bawlos uu weydinayo reer galatiya oo uu ku leeyahay ruuxa ma waxaad ku hesheen shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka ha yeeshee rasuul bawlos su'aashiisa waa in wax layska weyddiiyaa marka uu leeyahay maqalka rumaysadka ma wuxuu ka wadaa dhegaysiga mise qaabilaadda wacdiska injiilka ama farriinta injiilka mise farriinta qudheeda waxaan aniga u malaynayaa inuu uga gol leeyahay intaba waa inaad wixii lagu sheegay maqashaa ka hor intaadan badbaadin waayo injiilka waa wax ilaah uu kuu keenay waana wax aad u baahan tahay inaad ogaato qaybtan rasuul bawlos wuxuu soo jeedinayaa su'aalo fara badan wuxuuna u sheegayaa dadka inay dib ugu noqdaan wixii ku dhacay iyaga waxaanay isweydinayaan su'aalo quseeya khibradahooda su'aasha ugu horraysana waxa weeye ma waxaad hesheen shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka haddaba lama sheegin qof ruuxa quduuska ah ku helay shuqullada sharciga xitaa wakhtiyadii axdigii hore reer galatiya ma ayan ku helin ruuxa quduuska ah sharciga ruuxa quduuska ah waxaa lagu ogaanayaa oo markhaati u ah in qofka marka hore uu ku soo dego hanuun mar kale ayaa qorniinka laynoogu sheegayaa talooyin kale oo rasuul bawlos uu u soo jeedinayo rumaystayaashii reer rooma wuxuuna leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad sida tan laakiin idinku kuma aad dhex jirtaan jidhka ilowse waxaad ku dhex jirtaan ruuxa haddii ruuxa ilaah uu idinku dhex jiro laakiin nin hadduusan ruuxa masiixa lahayn dee kaasu kiisii ma aha mar kalena wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer efesos cutubka koowaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan oo weliba idinku isagaad ku maqasheen hadalka runta ah kaas oo ah injiilka badbaadadiinna oo weliba idinku markii aad rumaysateen ayaa laydinku shaabadeeyey ruuxa quduuska ah oo uu ballan qaaday haddaba haddaan su'aashiisii koowaad ee uu ka soo jeediyey warqaddan reer galatiya halkaasi uga tagno ayaannu haatan eegaynaa tii labaad sida ku qoran aayadda saddexaad ee cutubkan saddexaad waxaana qoran sida tan ma sidaasaad u garaad la'dihiin idinkoo ruuxa ka bilaabay miyaad haatan jidhka ku dhammaanaysaan waxa bawlos uu leeyahay waxa weeye haddii ruuxa quduuska ah uu yahay kan idin hanuuninaya oo idin keenaya masiixa waxaa iminka idinla jiraya ruuxa ilaah oo qalbiyadiinna ku jira markaana wuxuu leeyahay ma waxaad iminka u soo leexanaysaan sharciga oo loo bixiyey inuu jidhka maamulo oo ma waxay idinla tahay intaasu idin gaarsiinayso maqaam sare oo aad awoodaysaan inaad sharciga kaamishaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda afaraad ee isla cutubkan saddexaad sida tan ma waxtar la'aan baad wax badan ugu xanuunsateen hadday waxtar la'aan ahayd bawlos wuxuu reer galaatiya weydiinayaa markaynu eegno aayadda afaraad ma khasaare ayay noqonaysaa waxyaalihii aad ku soo tiir iyo tacab beesheen wuxuu xusuusinayaa inay qarash u hureen qaabilaaddii injiilka markaase qarashkii ay u hureen ayuu weydiinayaa inuu ahaa tacab khasaare iyo in kale su'aashan ayuu haddana isweydiinayaa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda shanaad haddaba kan ruuxa idin siiya oo shuqullada xoogga leh idinku dhex sameeyaa ma wuxuu ku sameeyaa shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka bawlos haatan wuxuu taasi ula jeedaa hawshii wacdiska ahayd ee isaga qudhiisu uu kaga dhex adeegayey reer galaatiya markii uu iyaga la joogay waxaad xusuusataa inay raggii yuhuudda ahaa weerar ku hayeen rasuulnimada bawlos waxay lahaayeen war ninkani waa gadaalka gaar oo kama mid ahayn laba-iyo tobankii xerta ahaa ee masiixa isagu lama joogin masiixa markii uu dadka ku wacdinayey hadalka balse kol dambe ayuu yimid rasuul bawlos wuxuu iminka xusuusinayaa reer galaatiya inuu ahaa nin waddankooda u yimid inuu hadalka ilaah kaga wacdiyo wuxuuna dhexdooda ku sameeyey calaamooyin waaweyn mucjisooyinkana kuma samaynin shuqullada sharciga bawlos haddaba taasi si taxaddar leh buu u abbaarayaa rasuul bawlos wuxuu ku wacdiyey iyaga ciise masiix inuu yahay kii iyaga u dhintay oo uu dhimashadii ka soo sara kacay oo uu yahay kan ay saaranayaan kalsoonidooda markii ay sidaas yeelaanna waxay arkayaan waxyaabo mucjiso ah oo dhacaya waxay arkeen in la cusboonaysiiyey taasina waxay bawlos u ahayd caddeen ka markhaati kacaysa inuu rasuul ahaa maalmahaas rasuulladu waxay lahaayeen hadiyadda mucjisada oo waxay dadka hortiisa ku samayn jireen mucjisooyin aan horay loo arag waxay dadka ka bogsiin jireen cudurrada haya nuuc waliba ee ay yihiinba xitaa kuwa dhintay ayay dhimashada ka soo sara kicin jireen simon butros oo ka mid ahaa laba-iyo tobankii xawaariyiinta ahaa ama xerta ciise masiix ahaa baa awooday inuu qof dhintay dhimashadii ka soo sara kiciyo marka uu sidaan samaynayana waxay calaamad u noqonaysaa rasuulnimada wakhtigaasi isaga ah oo nin waliba oo rasuul ah waa inuu lahaado hadiyadda bogsiinta rasuulladu iminka way ina soo gaarsiiyeen wixii la soo faray amase injiilka waxaanan rumaysanahay in dhagaxa geeska ah uu yahay masiixa kaasoo ay rasuullada iyo nebiyadu horay u dhigeen haddaba waxa siinaya xoogga hadallada ilaah waxa weeye mucjisooyinkii ay sameeyeen waxaana hubaal ah inay hadiyaddaasi lahaayeen maadaama hadalladii ilaah ay qoran yihiin ayaa waxaa meesha ka baxay hadiyaddii mucjisada bilxaqiiqa waxaan u malaynayaa inay mucjiso samayntu la tagtay rasuullada arrinka ahmiyadda lehna waxa weeye in rasuul bawlos uu u yimid galatiya isagoo aan farrisi ahayn oo dadkana aan baraynin shuqullada sharciga wuxuu isagu barayaa haatan wax ku saabsan masiixa taasina waa wax ay dadkaasu khibrad ahaan u heleen waa markii rasuul bawlos uu la wadaagayey hadallada injiilka eh bawlos wuxuu leeyahay taasi ayaaba igu filan haddaan soo koobo haddaan soo koobno waxaynu aragnay xaqnimada rumaysadka lagu helo oo ay waaye aragnimo u yeesheen reer galaatiya wuxuuna iminka weydiinayaa oo uu leeyahay war maxaa idin helay reer galaatiyow wuxuu haddaba markii uu qaybtan ku jiray u sheegay saddex goor wax ku saabsan ruuxa quduuska ah wuxuu markaasi xusuusinayaa inayan ruuxa quduuska ah ka helin shuqullada sharciga ruuxa quduuska ah waa caddaynta ay leedahay hanuunka dadka ku soo dega waana ahmiyad ballaaran tahay inaan aragno in injiilka had iyo goorba uu runta ku sallaysan yahay iyadoo weliba aan la eegaynin waayo aragnimadii reer galaatiya ay ka heleen wacdiskii ciise masiix iyo mucjisooyinkiisii kuwaas la'aantood ayuu injiilku weliba runta ku sallaysan yahay taasina ahmiyaddu waxay noqonaysaa injiilku wuxuu ku sallaysan yahay wixii ciise masiix aniga iyo adigaba uu u sameeyey khibradda waxay ka tarjumaysaa injiilka waana waxa rasuul bawlos halkan uu inagu hogo tusaalaynayo injiilka ayaa inagu filan ha yeeshee waaye aragnimadu wax bay inoo sii caddaysaa haatanna aynu wada dhegaysanno maaddada kale ee ah tafaasiisha laga bixinayo nebi ibraahim qaybtan waxay qusaysaa xaqnimada lagu helo rumaysadka iyadoo nebi ibraahim loo soo qaadanayo masaal ahaan dabeetana wuxuu masaal u soo qaadanayaa hagaar iyo saaraay waxaanay labaduba ahaayeen afooyinkii nebi ibraahim waxaana ay soconaysaa iskubarbardhiggaasu ilaa aynu ka soo gaarno cutubka afaraad iminkana waxaynu soo gaarnay furaha kitaabkan waana aayadda horgalaha u ah kitaabka markaasoo nebi ibraahim loo soo qaadanayo tusaale ahaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer galatiya cutubka saddexaad aayadda lixaad ee baalka saddex boqol iyo labo ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan sidaas oo kalea ibraahim ilaah u rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo haddaba aayaddan waxaa laga soo qaatay kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa lixaad markaasoo nebi ibraahim ilaah uu rumaystay waxaana aayaddu ay leedahay oo ibraahimna wuu rumaystay hadalladii rabbiga oo xaqnimo ayaa taasi loogu tiriyey waxaa haddaba aayaddan mar kale lagu soo xigtay warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka afaraad aayadda saddexaad tafaasiishu waxay ka imaanaysaa qisadii hore ee nebi ibraahim markaasoo uu ku noolaa rumaysad nebi ibraahim wuxuu ahaa nin weyn oo masaal u ahaa xaqnimada ku timaada rumaysadka bawlos wuxuu masaal ahaan u isticmaalayaa ibraahim hadday noqon lahayd markii uu reer rooma la hadlayey iyo markan uu la hadlayo reer galaatiya markaana lama odhan karo nebi ibraahim wuxuu xaq ku noqday sharciga waayo sharcigii nebi muuse markaasi lama soo bixin ilaa laga soo gaaro afar boqol oo sannadood kadib sharci ma jirin welibana lama odhan karo wuxuu xaq ku noqday amarkii la siiyey ee gudniinka oo uu ka soo baxay gudniinku wuxuu calaamad iyo caddaynba u ahaa rumaysadkii nebi ibraahim isla sida maquuriska uu caddeen iyo calaamad ugu yahay rumaysadka masiixiyiinta maanta welibana maquuriska iyo gudniinku labadaba badbaado laguma helo bilxaqiiqa waxba ku dari maayaan badbaadada waxay halkaasi u taagan yihiin oo keliya calaamad ah camal waxaana loo isticmaalayaa in lagu sharaxo wixii laga qoray nebi ibraahim markii ilaah uu la hadlay oo uu aqbalay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad kadib markii nebi ibraahim uu la diriray boqorradii bariga markii uu soo furanayey wiilkii uu adeerka u ahaa ee luud wuxuu diiday inuu aqbalo inuu qayb ka qaato bililiqadii boqorradii sodom iyo gomorra ay isaga soo hordhigeen ilaah baa haddaba nebi ibraahim u muuqday oo u xaqiijiyey inuu si wanaagsan sameeyey markii uu diiday bililiqada markaasuu ku yidhi waxaan ku ahaan doonaa gaashaan waxaanad heli doontaa maal fara badan nebi ibraahim wuxuu ahaa nin ficil leh oo wuxuu ula hadli jiray ilaah si aan leexleexad lahayn waxaanan markaasi dareensanahay in rabbigu aniga iyo adigaba uu ka doonayo inaan si hagaagsan oo quman oo toos ah ula hadalno isaga wuxuu nebi ibraahim ilaah ku yidhi waad arkaysaa ilaahow inaanan lahayn wax carruur ah waxaanad igu leedahay ilmahaagu waxay buuxin doonaan dhulka rabbiguna wuxuu ku yidhi si fiican baad yeeshay inaad taas i weyddiiso ibraahimow waxaanse doonayaa inaan wax kuu sheego ilaah wuxuu u sheegay isaga in ubadkiisu uu la mid noqon doono sida camuudda badda iyo xiddigaha cirka haddaba markii ilaah oo sidaasi ku yidhi ayaa nebi ibraahim wuxuu yidhi waa run hadalkaagu waanan aqbalay taas waxaa loogu tiriyey xaqnimo sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayadda lixaad markiise aad akhriso nuqliga asliga ah waxaad arkaysaa in sharaxaaddu intaasi ay ka badan tahay cilmiyan waxaa loola jeedaa in nebi ibraahim uu yidhi aamiin markii rabbigu uu hadlay haddaba miyaa taasu kororsiimo u tahay noloshaada ama leedahay wax looga daydo waa wixii nebi ibraahim uu sameeyey haddii aad rumaysato waxaa dhab ah inaadan ku khasaaraynin balse faa'iido ayay leeyihiin hadallada ilaah in la rumaysto waxaanaad helaysaa nolosha daa'imka ah hadalkaasi aan kuu sheegay miyaad leedahay sadaqtu ama aamiin mise waad ka aamusaysaa dhegaystow waa marka aan ku leeyahay hadalladii ilaah waxay leeyihiin ama laga helaa nolosha daa'imka ah ha yeeshee weli nebi ibraahim su'aashii ma joojin ee wuxuu ilaah weyddiistay inuu ficil ka dhigo in ubadkiisu ay noqonayaan sida xiddigaha cerka habeen dambe ayaannu faallada masaalka nebi ibraahim ee rasuul bawlos horay idinku sii wadi doonaa haatanna aynu wada dhegaysanno qadar gaaban oo myuusig ah masiixow sama wadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin